إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم salaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak dhegaystayaal ku soo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakaan idinkugu soo diyaarinay waxaa ka mid ah afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe weerar lala beegsaday taliyaha saldhigga galbeed ee magaalada beledweyne ayaa ka dhacay gudaha magaaladaas iyadoona banaadir iyo shabeellaha hoose ay ka dhaceen weerar kala duwan oo ka dhanah shisheeyaha waddanka kusoo duulay iyo soomaalida la shaqaysa mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal cusub oo qayb ka ah silsilada taxanaha ah ee quduufu shariica wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa samaysay mashaariic horumarineed oo kala duwan dadka ku dhaqan xiindheere ayaa xoolo iyo timir ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan wilaayada galgaduud in ka badan boqol ruux ayaa ku dhintay qarax ka dhacay warshad ku taalla koonfurta nigeria
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
warkii oo faahfaahsan afar askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa ku dhintay qarax ka dhacay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe warkaas iyo war kale oo ku aadan howlgal gaar ah oo ka dhacay gudaha magaalada beledweyne oo lala beegsaday taliyaha saldhigga galbeed ee magaaladaas iyo weerar kale oo ka dhacay gobolada shabeellaha hoose iyo banaadir waxaa faahfaahinaya haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qaaday howlgallo isugu jira qaraxyo iyo weerar toosa kuwaas oo lagu qaaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haddii aynu ka hormarno magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayaa qarax lagula beegsaday degmada shibis ee magaalada waxaana ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsanaa ciidamadii qaraxa lala beegsaday halka gaarigii oo qaraxu haleelana ay soo gaartay waxyeelo dhanka shabeellada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugan ciidamada ugandha ee ka tirsan shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya ciidamadan la beegsaday ayaa waxay ku sugnaayeen deegaanka shalaambood dhanka gobolka hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay xalay gudaha magaalada beledweyne qarax kula beegsadeen gaari oo la socday taliyaha saldhigga galbeed ee maamulka hirshabeelle ninka lagu magacaabo garaad cabdi xaashi balse waa uu ka badbaaday qarax lala beegsaday waxaase ku dhaawacmay ku-xigeenkiisa oo lagu magacaabo ciyow iyo laba askari oo ka mid ahaa ilaaladiisa gaarka ah gaarigiina waa uu burburay qaraxyadan ayaa waxay ku soo aadayeen iyadoo shalay gelinkii dambe bar kontarool oo ku taalla gudaha magaalada jowhar qarax lagula beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa maamulka hirshabeelle waxaana qaraxaas ku dhintay afar askari oo ka tirsan maamulka hirshabeelle halka mid kalena uu ku dhaawacmay mahadsanid haashim cabdi naasir ayuu kaasi ahaa mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay muuqaal cusub oo qayb ka ah silsilada taxaanaha ah ee quduufu shariica mahad cubayd ayaa soo jeedinaya
بسم الله الرحمن الرحيم
رحب من القلب إكبارا لكل أب ربى بنيه على الإيمان والآدب فأشغلوا بكتاب الله وقتهم وغيرهم ضيع الأوقات في اللاعب رحب ففي حلقات الفاضل ارتفعت أصواتهم
waa muuqaal kale oo xiiso badan islamarkaana qayb ka ah taxanaha midhaha shareecada kaasoo lagu soo bandhigayo musaabaqadii qur-aanka kariimka ee sannadkii kun afar boqol afartan iyo labadii hijriyada dhex martay madaarista taxfiidka wilaayaadka islaamiga
ربى بنيه على الإيمان والآدب فأشغلوا بكتاب الله وقتهم وغيرهم ضيع الأوقات في اللعب filimka oo ka koobnaan doona dhowr qaybood sida laga dheehan karo ayaa qaybtii ugu horreysay oo la baahiye lagu soo bandhigayaa qismiga koowaad ee tobanka jus في دروس العلم بين مجلسهم ليطلبوه وما ملوا من الطلب
istaarkan ay baahisay alkataa'iba oo la daawan karo qadar ku dhow soddon daqiiqo ayaa soo gudbinaya ubad aada u da'yar oo si wacan loo tarbiyeeyey islamarkaana si wanaagsan u akhrinaya aayaadka qur-aanka kariimka إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم
أحلى أثر التجويد قتل وارقع qaybaha dambe ee filimka ay baahisay alkataa'iba ayaa lagu soo bandhigayaa ardaydii tartanka wilaayaadka islaamiga qaybtiisa tobanka jus ka galay kaalmaha hore kaalinta koowaad waxaa galay cubayd bashiir axmed oo u tartamayay wilaayada jubbooyinka wuxuuna abaalmarin u helay lacag dhan siddeed boqol oo dollar kaalinta labaad waxaa galay cabdishakuur iimaan cali oo u tartamayay wilaayada hiiraan wuxuuna ku guulaystay lacag dhan lix boqol oo dollar halka kaalinta saddexaadna uu galay zubayr macalim aadam cali oo u tartamayay wilaayada baay iyo bakool waxaana lagu abaalmariyey lacag dhan afar boqol oo dollar
قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه حفظا للكتاب والثوم دامع فرحكم يا فخركم أنتم شعاع الشمس إن حل الغياب
gebagabadii filimkan ay baahisay alkataa'iba waxaa lagu soo khatimayaa kelimad kooban oo uu jeedinayo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan taasoo ka hadlaysa fadliga qur-aanka kariimka iyo ehelkiisa
waa inaan ogaanaa qof waliba qofka uu qur-aanka akhris ka badan yahay amaba uu ka yaqaano qur-aanka uu ka khayr badan yahay waxaana daliil u ah xadiiskii cuhmaan ibnu cafaan ee uu nebigu sal allahu caleyh wasalam yidhi khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah rawaahu muslim kiina idinkugu khayr ka badan waa midka qur-aanka barta dadkana bara bal iskaba daaya qofka qur-aanka akhriya nebigu sal allahu caleyh wasalam wuxuu la jirkooda ka yeelayaa malaa'igta sida ku soo aroortay xadiiska caaisha radi allahu tacaala canha ee bukhaari iyo muslim ku jiray almaahiru bilqur'aani maca asafarati alkiraami albarara waaladii yaqra'u alqur'aan wayatatactacu fiihi wa huwa calayhi shaaqun lahu ajraan qofka qur-aanka akhriya isagoo dareerinaya wuxuu macooda yahay malaa'igta baariyaasha ah qofka akhriya isagoo ay ku adag tahayna laba ajar ayuu leeyahay wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa samaysay mashaariic horumarineed oo kala duwan maxamed cali aadan ayaa ka waramaya isagoo waraysi gaara siinayay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayuu waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan wilaayada sheikha ayaa ugu horreyn ka warbixiyey xaalka guud ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka awalan alxamdu lilaah mahad dhammaanteed allah subxaanahu wa tacaala ayay u sugnaatay mahadda alle kadib si guud wilaayada jubbooyinka waa wilaayo aad iyo aad u ballaaran ka kooban laba gobol xaaladdeeda amniga iyo midda siyaasadeed aad iyo aad bay u wanaagsan tahay dhanka ijtimaaciga iyo arrimaha bulshadana maasha allah alxamdu lilah aad iyo aad buu u hagaagsan yahay dhanka maciishadda iyo iqtisaadka ayaa waayahan dambe xogaa abaaruhu ay saameeyeen sicir bararna waa uu jiray inkastoo hadda alxamdu lilaah ay da-ayn roobab dadka iyo dunyaduba ay ku diirsadeen maadaama gobollo badan oo ka mida dalka ay abaaro ku dhifteen ayuu waaligu ka warramay saameynta ay abaarahaasi ku yeesheen wilaayada jubbooyinka saameynta xagga abaarta waxaa la odhan karaa waa meesha hadda ugu roon wilaayaadka ayay ahayd liajli daalika ayaa waxaa u soo hayaamay oo u soo barakacay kumanaan iyo boqolaal xoolo dhaqato ah ee ka kala yimid min kulli fajin camiiq ilaa iyo n f d iyo dhulalka laga haysto muslimiinta waxaa kaloo xusid mudan walaayadu waxay u samaysay dadkaasi tirada badan ee daadooyinka ah lajnooyin ayaga dhexdooda ah oo wixii dhaca xaliya una soo xukun taga nidaamka iyo shareecada haddii ay wax maqlaanna ay taleefanno ayaa la siiyey si ay ula soo xiriireen meesha ugu dhow oo maamulka uu ka jiro ama ciidamadu ay joogaan mujaahidiintu isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in wilaayadu ay samaysay lajna xagga dacwada ah iyo guddi caafimaad waxaa kaloo wilaayadu ay samaysay lajna dacwiya oo ka kooban laba qaybood oo xamlo ballaaran waxa weeyaan ku qaada deegaanadaas si dadkaasi loo gaarsiiyo dacwada waxaa kaloo wilaayadu ay diyaarisay lajno xagga caafimaadka oo ka kooban laba qaybood lajno waxa weeyaan baydariya oo dhanka fitinaariyada ah oo xoolaha daweynaysa iyo lajno kaloo waxa weeyaan caafimaadka dadka ah waxa ay dacwada gaarsiiyeen in ka badan shan kun laba boqol toddobaatan iyo siddeed qof waxay kaloo ay daweeyeen dad gaaraya kun toddoba boqol iyo labaatan qof oo u badan dadkii daadada ahaa waxay kaloo daweeyeen xoolo gaaraya ilaa iyo afartan iyo siddeed kun toddoba boqol afartan iyo toddoba neef ayay daweeyeen gaar ahaan geela toddoba kun siddeed boqol iyo siddeed neef ayay daweeyeen lo-da sagaal kun saddex boqol labaatan iyo lix neef ayay daweeyeen ariga soddon iyo kow kun lix boqol toban iyo saddex neef ayay daweeyeen ilaa iyo afartan iyo toddoba deegaan ayay tageen maamulada islaamiga ee ka jira wilaayaadka ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa had iyo jeer juhdi ballaaran ku bixiya sidii ay u garab istaagi lahaayeen islamarkaana u dhiiragelin lahaayeen bulshada ku nool wilaayaadkaas dadka ku dhaqan xiindheere ayaa xoolo iyo timir ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan wilaayada galgaduud maxamed daayar cali sow ayaa faahfaahinaya munaasabad si heer sare lagu soo agaasimay oo ka dhacday degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud ayaa bulshada ku dhaqan degmadaasi waxa ay ku wareejiyeen hadiyado ay ugu talagaleen ciidanka xarakada shabaabulmujaahidiin ee ku sugan furumaha dagaalka ee wilaayada galgaduud munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta ugu saraysa wilaayada iyo qaybaha kala duwan bulshada ku dhaqan gudaha degmada xiindheere boqol iyo konton neef oo ari ah siddeed neef oo geel ah iyo toddobaatan kartoon oo timir ah ayay soo bandhigeen bulshada ku dhaqan degmada xiindheere kuwaas oo lagu wareejiyey ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka ku dhaqan degmada xiindheere ayaa faahfaahiyey hadiyadaha iska soo uruuriyeen dadka ku nool gudaha degmadaasi meeshaan kalabta ka wareejinaynaa boqol iyo konton ari ah oo jar ah waxaan kaloo ka wareejinaynaa siddeed geela ah waxaan u wareejinaynaa walaayada islaamiga ah waxaan u wareejinaynaa jamhadaha geedaha ku jira waxaan haynana ayagaan u haynaa waxaan haynana ayagaan u haynaa naftanadaan la garab taaganna maalkalnagaan la garab taaganna naga dheeldheel maaha daacad waaye naga daacad waaye annagu cidna ama ilaahay baan horsaaka rabnaa bed kaloo bini'aadana amaal ugama rabno gacaltooye ugama rabno timirta toddobaatan kartoon oo timira oo afar loogu talagalay intaas iyagana waxaanu ku wareejinaynaa waaliga waxaan u wareejinna dadka ciidamada ah ee duurku jirka ah ee walaalahana kitaabka la difaacaya ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid oo munaasabadda ka hadlay ayaa bulshada ku dhaqan degmadaasi kaga mahad celiyey hadiyadahan ay si iskooda ah isaga soo uruuriyeen kuwaasi oo la gaarsiinayo ciidamada shabaabulmujaahidiin ee ku sugan furuumaha dagaalka annaga insha allahu tacaalaa dhammaan intii ay bixiyeen waa kalu wareegnay hoolahaas boqol iyo konton neef ari ah mada labaadna waa geela oo sideed neef oo geel ah waa kalu wareegnay sidaas oo kale toddobaatanka korsoon oo timirta ah ee ragga mujaahidiinta ah waxbay usoo diyaariyaan intaasa ragga insha allahu tacaalaa ku wareejinaynaa dadkii la baxay waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay subxaana wa tacaala u barkeeyo maalkooda iyo maaragtay caruurtooda iyo ehelkooda ilaahay u barkeeyo subxaanahu wa tacaala wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa marar badan waxaa ka dhacay xaflado iyo munaasabado qabaa'ilada iyo bulshada ku nool wilaayaadka ay ku wareejiyeen hadiyado kala duwan oo ay ugu talagaleen ciidamada shabaabulmujaahidiin ee hor fadhiya shisheeyaha iyo lajirayaashooda warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan in ka badan boqol iyo konton ruux ayaa ku dhintay qarax ka dhacay warshad ku taala koonfurta waddanka nigeria wararka ka imaanaya dalka nigeria ayaa tilmaamayay in qarax xoogan oo khasaaro culus geystay oo ka dhacay warshad saliidda sifaysa oo ku taala gobolka imo ee dhaca koonfurta waddankaas mas-uuliyiinta waddanka nigeria ayaa waxa ay sheegeen in qaraxani uu ka dhacay dhismo warshad sharci darro ah oo sifaysa saliidda iyagoona xaqiijiyeen dad kor u dhaafaya boqol ruux ay halkaasi ku le-deen shabakadda wararka ee nigeria today ayaa sidoo kale sheegtay in la hayo macluumaad ku saabsan ugu yaraan boqol iyo konton qof oo si xun ugu gubtay dabka ka kacay dhismaha warshadda qaraxa ka gadaal dalka nigeria oo hodan ku ah khayraadka uu shidaalku ka mid yahay ayaa waxaa ku badan warshado sharci darro ah oo dalkaas ay ka hirgeliyeen shirkado laga leeyahay waddamada reer galbeedka kuwaas oo ka faa'iidaysta khayraadkaas waxaana marar badan qaraxyo kuwan la mid ah oo ka dhacay waddankaas ku leeday dad badan oo rayd ah kuwaasoo shaqaale ka ahaa warshadaha sharci darrada ah iyadoona aysan dhicin in wax magdhow ah la siiyo dadka halkaa ku leeda warkii dhegaystayaal aad kala socoteen idaacadda alfurqaan waa inagaynta